arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda jibuuti xagga mucaaridka siyaasadda duqii hore magaalada jibuuti ahna guddoomiyaha xusbiga raad ee aan haysan sharciyadda xusbiga cabdiraxmaan maxamed geelle oo loo yaqaan cabdiraxmaan tx ayaa sidan iigu bilaabay hadalka runtii waa arrin lala yaabo weeyi qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey xugayo guudyaal iyo agaasime ayaa la hor keenayaa inta golaha wasiirada la geynin iyo kaa ama diidi kara ama ogolaan kara taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen wasiiradu guddoomiye markaad reactionkaaga bixinaysay bartaada twitterka waxaad kaga warantay inaan arrintan oo kale hore loo arag maxaad loo jeedaa waxa la yaaba oo wax lala yaaba ah in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar dhegelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xogeeye guud taasina waa wax nasiib darro ah waa waxaanan horey loo arag waa waxaanan lagu aqoonin dowladnimada dadka qaarkii waxay u arkaan inay qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan lagula degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo in horta lasii shandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baaran doctor haysta soo kolka dariiqda dowladnimo caadiga lama socdo may awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa iyo kaa eegi jiray iyo kaa falaqay jiray iyo kaa ogolaan jiray ama diidi jiray hadda isbaaraa loo dhigtay qaatica dariiq baa loo samaystay marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynaya haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda jabuuti cusmaan ibraahim rooble oo ah guddoomiyaha guddigan cusub ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay hawl gashay oo durba ay u fadhiisatay hawlaheega sida aan u wada naqaanaba waxa weeyaan qaraarku markuu soo baxo u saxeexo madaxweynuhu markaa yarba waa camalfalkiisa iya maaratay la bilaabaya marka insha allahu tacaala waa lagu camalfalaya weli kuma idaan shaqeyn laakiin shaqeeya waa lagu shaqeynaya haddii mar soo baxday waa lagu shaqeynaya waa wax dhaqan gal wax dhaqaaqay wasiirka shaqsigii uu islahaa amba agaasimo guud amba xogeeye guud u magacaabo horta guddidan ayuu keenaya oo ka baaraandegaysa waa arrintaas waxaa horta uu soo gudbinayaa uu soo cabirayaa in uu doonayo isbedel inuu ka sameeyo masalan wasaaradiisa xogeyaha guud ha ahaato mas-uuliyiinta waaweyn ha ahaato doseegii oo dhan buu keenaya wuu usoo bandhigaya guddida guddidabaa eegaysa marka ay guddida isaga u keenaya guddida la eegaysa markaa kadib ayay guddidaasi maaragtay wayna ka ogolaan karaan wayna ku diidi karaan marka maaha marka waxa weeyaan isaga waa la qaadaya waxaa la eegaya inay doosigu dhan yahay markaan lagu gudbinaya oo maaragtay de sidaas ayaa lagu dooranaya ninkii mas-uulka ee tayada laakiin way ku diidi karaan wasiirka somaali ku xelin karaan waa bixin bay ka samaynayaan ay u sheegayaan oranayaan sidaas sidaas laa weeyaan sidaa weeyaan halkaaba lagu fiican yahay intaaba lagu fiican yahay marka sidaas guddidaasi waxa weeyaan waa guddida diyaarinaysa magacdhowga mas-uulka sarsare wey maxaa maanta keenay wasiira guudidaas oo taawil wasiirku gacanta inuu iska qabsan jiray oo xilka golaha wasiirada kasoo bandhigi may may may awal wasiirku gacanta kuma qaadanayno lama tegin meele waxay ahayd hab iminka waxaa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha dowladda jabuuti mamada ismaciil cumar ele uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka ee la cayinayo qof mas-uul dhan oo aqoonta u dhan tahay experiencekiile maaragtay leh maaragtay suu shaqaynayo oo shaqa maaragtay shaqa shaqa kar ah hawlkar yaa la doonaya marka waxa weeyaan sidaa liajligeed waxa weeyaan dee kolba waxaa la galayaa horumar baa la galayaa marka tan waxay kamid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay hadduu idhaaho ee la doonayo in shaqaaluhu ay usoo jeedaan ay xilkoodana sidii ilaahay maaragtay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inay uga baxaan wasiir marka ma waxba la saluugo mas-uuliyiin baa la arkay hawshoodii kasoo bixin saluuga saluuga saluuga shaygiisa ama ma arkin laakiin waxaa la doonaya wax kastaba eg wasaaradii shaqaalaha maaragtay waxaa maaragtay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxa weeyaan waxaa la doonayaa in oo laisla qaatay in siyaasadda lagu cayinayo mas-uuliyiinta waaweyn in dib maaragtay laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maaragtay ay khusayso iyo wasa wasaaradda shaqada iyo maratay xukuumadduba ay u wada dhannaadaan waxaa la hadalhayaa wasiiradiiba de karaamadii laga qaaday marka ama umalaynaysa asxaabtii kale dee golaha wasiirada aad ku wada jirteen maadaama adigu aad gudoomiye tahay guddidan waxaa la yidhi xitaa xaagaan baa jiri doonta oo saxaan maaragtay laisku yimaado maxaa waxa weeyaan eg waa sheeko aad rakibis duniya ka tahay magara laakiin waxa weeyaan inta waxaa laga eegaa waxa wanaagga laga eegaa waxaan ma la hagaajinaya mise lama hagaajinayo hagaag ma keenaysaa tayo ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni ma keenaysaa intaabaa loogu gulleeyahay xagga macaarif oo kale maxaa looga jawaabi karaa markii leeyihin arrintan waa wax lala yaabo wallahi anigu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninka dhima carabka uu iska hadli karaya laakiin hadalkiisaasi waxaa wax badan in uu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab ramadaan muuse v o a jibuuti